asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebba idmo murtideennii caanka ahayd ee aynu weligeenba halkan ku wadaagi jirnay waxaa aalaana halkan ka soo jeediya aniga oo ah haddii eebba idmahayo cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan dhinacyada badan kaga eegno afkeenna hooyo arrimihii ku duugnaa aqliyayntii ujeeddooyinkii maskaxayntii dhowrsigii filashadii filanwaagii waxisu sheegiddii tilmaantii talooyinkii waxqaybsigii iyo howlihii aad iyo aadka u badnaa ee nolosha la xidhiidhay walow maanta arrintu ay iska marayso mid iska qabyaaladaysan mid iska siyaasadaysan mid iska danaystanimaysan mid iska tahriibsan aad iyo aad aad moodaba inaynu ka dhawyada iyo dhardhaaradiiyo qodbaha fuuqsannay taasoo ah mid murugo inagu ah haddaynu nahay dadka ku hadla afkan anigu aan hadda ku hadlahayo amaba dadka magacan anigu aan sheeganhayo ee soomaalinimo sheegta waxaa weeye sideedaba bili-aadanka waxyaalaha aynu kaga dambayno ayay ka mid tahay melihin heer qabyaaladeed mana lihin heer ujeedo mana lihin heer wax soo saar mana lihin heer mufakernimo mana lihin heer taariikheed mana lihin heer dib u dhigasho waxaasoo dhan waa waxyaalaha inaga maqan haddaynu soomaali nahay xubintaanan maanta aan u dhaadhacne waxaa la yidhi rag ayaa isu yimid raggaas marka ay isu imaadeen waxa ay ka wada hadlahayeen arrimo fara badan oo noloshooda iyo deegaankooda iyo dadnimadooda iyo jiritaankooda iyo amnigooda iyo amuurahooda quseeya oo aad iyo aad u badan ayay ka wada hadlahayeen haddii laysu yimid dee waxay ahayd in xubinta toos loo abbaaro raggii ayaa ninba meel ku jeexay waa la babaa'ay qaarba meel buu aaday qaarba waxay bilaabeen inay dhahaan haddii aan howlheblo ku dhaqaaqno armaan fashilannaa haddaan howlheblo ku dhaqaaqno armaan inala dhacdaa haddaan howlheblo ku dhaqaaqno armaan laynaga reeyaa wixiina waaba la fadhiyaaba oo meel laba lama aadin wax howlahoo la bilaabaynaa ma jiro nin caaqil ah ayaa iska dhex fadhiya oo dhegaysanhaya babaacan iyo haddii ilaahay kuu sama ogol yahay hadayaanka iyo huuhaadan bilaa-adimaynta ee aan dhinacna mindida daabkeedii iyo afkeedii laysu waafajin haddii intaad mindida haddii eebaydmahay daabka qabato aad dhinaca girgirka ku xoqdo mooska dee ma goynayso waa kii cabdulaahi macalin axmed lahaa mindidaa la soofeeyeen mooska kala goynin ogow midigta kay ugu jirtaan siinin mudankii waxaa weeye marka hawl walba markii laysugu imaado waxa ay u baahan tahay in mudankeeda la siiyo raggii iyaga ahaa waa babaa'een wayna hadayaameen warkiina waa isu keeni waayeen ha ahaatee intooda badan tillaabadii la qaadi lahaa ayay ka baqeen markaasaa nin caaqilah oo dhex fadhiyey oo isagoo aruurinaya afkaartooda oo aamusnaa ayaa yidhi niman yahow mid moogtiin markaasaa la yidhi balhaye dareenkii baa soo wada jeestay markaasuu rag yahow waxaan idiin sheegayaa oo aan idin leeyahay ama aan idinku baraarujinhayaa nin socdaa kufee nin fadhiya ma kufee inakacash aada ugu fiirso nin socdaa kufee nin fadhiya ma kufee inakacash halkaas ereygaas waxa weeye adoo fadhiya haddii socodka aad socon doonto aad ka baqdo dee mid wax qabsan doono ma noqonaysid waxna ma qabsan doontid wax aad tari doontaana ma jirto ujeeddadu maxay tahay marka dee adoo fadhiya ha kufin ee adoo socda kuf wax isku day markaad wax isku dayda kabacdi ee aad hawsha hore u gasho ee aad ku dhaqaaqdo ama ha lagu legdo ama turunturood ama ha lagu kufiyo ama guulayso taas aday kuu taalla laakiin marka hore waa inaadan fadhiga ku kufin ujeeddadu maxay tahay waa sida soomaalidu fadhiga ay ugu kuftay waxaan aragnaa meelo fara badan iyo maamulo fara badan oo qarmuun oo soomaalida soo maray oo dhaha waxbaan yabyabaynaa adood baan isu keenaynaa lugahanagii weli kubaanaa istaagin goormay istaagayaan ma akhira istaagayaan waa dadyowga bakhtiyey ee qalbiga ka bakhtiyey qayb ka mid a laakiin dee odayaasheennii hore waxaas ma aanay ogolayn sheeko ay ogol yihiin ama war looga sheekeeyana ma ahayn oo ujeeddadu waa taas ay leeyihiin nin socdaa kufee nin fadhiyaa ma kufee ina kacsha waa kuwaas leh isku day horta bal wax markaad wax isku dayda kabacdi haddaad doonto kuf mahmaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamkii eebba waxaa la yidhi umuli way ilowsho dhowdahay umuli waa ay ilowsho dhowdahay